Tuulada Gaasha oo qiyaastii dhanka galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo laba iyo toban kiilomitir ayaa waxaa ku nool dad danyar ah oo tuuladaasi hore u degnaa iyo kuwo cusub oo barakacyaal oo tuulada soo gaaray kuwaas oo saameyn kala duwan ku yeelatay abaarihii iyo weliba musiibadii elniina tuulada gaasho ma lahan xarun caafimaad oo lagula tacaalo dadka xanuunsan iyo hooyada foosha sidoo kale ma lahan goobo laga helo biyo nadiifa iyo weliba goobo waxbarasho oo muhiim u ah nolosha aadanaha gudoomiyaha tuulada gaasho maxamed yacquub cabdi ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee dadka ku nool tuuladaasi iyo baahiyaha kala duwan ay qabaan dadka ku nool tuulada gaasha tuuladan magaalada waxay u jirtaa laba iyo toban kilomitir waxaa jooga dad dadyow kala duwan oo dad deegaan ah iyo dad barakacyaal ah intaa markaan ugu gudbo waxaan u baahannahay marka deegaankan oo aad baahi ugu qabaa in ay ka jirto baahiya gaar ah oo aad iyo aad u baahsan oo ay ka mid tahay waxbarasho deegaan ay kusoo barakaceen ugu yaraan dad lix boqol oo qof gaaraya ay rabaan waxbarasho daawo iyo wixii lamid ah iyo iskuulaadka marka waxaan si gaara horta ugu mahad celinayaa wasaaradda amniga kaalinteedii waa qabnaahoo taliyaha amniga aagan aad iyo aad uu icnaha amniga u sugi amnigeenna waa sugan yahay waxaan marka u baahannahay wasaaradaha kale oo aan fariinteeda inaad gudbisaan ood gaarsiisaan idinka rabo waxaa ka mid ah wasaaradda waxbarashada halkan waxaa jooga caruur tiro badan waxbarashadaan ay hayso iyadana ay mas-uul ka tahay loona igmaday inay iida ka warqabto marka haddayse ogeen hadday og tahayba waxaan ka codsanaynaa in iskuulaad iyo waxbarasho aan ka helnaa wasaaradda waxbarashada sidoo kale waxaan rabnaa wasaaradda caafimaadka iyadana loo idmaday inay bulshada daryeelka bulshada ah oo loo idmaday inay caafimaadka iyo bulshada ay ka warqabto iyadana kaalinteeda waa kaga baahannahay waxaan rabnaa caafimaad ma haysano isbitaal oo gabdhaha waxay ku umulaan si silac ah qaaraa inay umalo raacaan oo khatara ay ku sugnaadaan qaaraa yacnaha kismaayo loola cararaa oo masaafada dhan marka waxaan u baahannahay in goob caafimaad ah aan helno waxaan ku laabanayaa wasaaradahaas sida wasaaradda biyaha biyo ma haysano aaggan biyo la-aan waaye musqulo ma haysano ceel gacmeed oo iska icnaha aan annaga isku tashino isku tashi aan ku qodnay qodanay asana nama dabooli karo baahidiisa ma dabooli karto marka waxaan rabnaa in ceel biyoodkaas aan helno wasaaradda biyaha aadaa ugu baahannahay